wadada kore ee marka marto oo maaragta asii ka baxda oo markan ad marta oo sharambood marta oo buulamareer ka dhacda oo ilaa baraawa tagta iyo wadada hoos marta oo owdheydla marta oo jaraala ka dhacda oo maaragta ugu dambeyn amba buufo ka dhacda ama kale ka dhaceysa qayb kale wadadaas maaragta ah meesha layihahda katalaas iyo wadadaan walaweyn oo ayagana haan ahoo maaragtay beedhalo gaarta marka saddexdaas wadaa la isu qeybiyey saddexdaas wadana ilaa hadda maaragtay waxna waa lagu guuleystay waxna waa noo harsan yihiin oo caqabada macnaha xirfado hor leh ayay lasoo baxeen qolada isbaaroleyda ahayd isbaarooyinka caadiga aha oo dhulka yaalo waa la qaaday intooda ugu badnayd laakiin waxay lasoo baxeen habab ku saabsan inay mootooyin inta qaataan oo ay maaragtay gaadiidka amba ka daba tagaan amba maaragtay ka hor tagaan oo ay laxaga ka qaataan inay baawuryo yaryar oo sida kaarit iyo kuwa yaryaroo raaxada inta qaataan saasoo kale sameeyaan oo ka hor tagaan amba ka daba tagaan maxaa la yidhahdaa waxyaabahaas oo kale hadda ku hareen iyo muqalisiin rakilaho soo baxay markii mootooyinkii iyo kulli laga mamnuucay oo ciidanka loo diiday in askarta maaragtay mooto inta qaataan oo wadooyinku safraan oo layiri askari kasta gaadiidkiisa mahayn wax kale kuma safi karo hadduu wato qorigiisa iyo dharka ciidanka taasi waxay keentay haddana rag muqalisiin la yihahdo inay soo baxaan oo qaarna maaragtay mukayga afgooya maaragtay baabuurkii xad uga xayuubsada qaarna bakaaraha oo meelaha baabuurta laga soo rarar kamida suuqa weyn bakaaraha uga soo qaata lacagta ma garata marka xirfadahaasi sida looga hortegi lahaa gaadiidleydana loogu sheegi lahaa inay aaminaan maxaa la yidhaha maamulada gobolada iyo degmooyinka oo maaragtay gobolka iyo degmooyinka oo ku guuleystay ilaa xad in isbaarooyinka boqol kiiba sagaashan la qaado iyo ciidamada xooga dalka oo ayagana taasoo kale qeyb lixaadna ku lahaa ama ciidamada qalabka si kale hadaa udhigo marka meel fiicanay noo maraysaa saasay wax u jiraan magarata buulamareer iyo baraabe waxbaa ku harsan oo maxaa la yidhahdaa buulamareer ayay maaragtay xaggaasi hadda loogu rahman tahay ay ku eg tahay gobolkana waxaa ka warhaysaa gobolada wadooyinkooda ufogfog inuu ku jiro oo laba boqol maaragtay iyo wax la jir kilomitr meelo qaarkood degmooyinka qaarkood ay isu jiraan wadadan wala weyne ilaa iyo maaragtay yaqbiri weyne waa qaadnaha deertaan leegaa waxyaabo yaryar maaragtay ayagan laga sheegsheegayo laakiinse maamulka deegaanka iyo maaragtay iyo shacabkina waa maaragtay informationkaas waa gaarsinay si ugu dhaqsiyaha badan inay warbixin isugoaan in isbaarada meesha taalee lagu amray in la qaaday in la qaaday oo si saxa loo qaaday iyo in macnaha si hoos hoos wax ugu jiraan ma garatay mukayga afgooye markii laga soo tago meesha la yiraahdo doon oo suure waxaa kamid ah maxaa la yirahdaa meesha la yiraahdo meeshii oo xanaanada xoolaha maaragtay ay ku shaqeyn jirtay oo afgoy iyo walawen udhexeyso warmaxan agaarkeeda ahayd waxaa kamid ah meesha la yirahdo warmaxan waxaa kamid ah meesha la yiraahdo sirey waxaa kamid ah meesha la yirahdo walaweyn waxaa kamid ah meesha la yirahdo yaaqbirweyne waxaa kamid ah maaragtay meelo kale oo maaragtay ayagana oo markii laamiga laga diga ah meelo maaragtay oo gudaha ah tuulooyinka meelo oo baabuur ama gaadiid ay mari jireen maxaa la yirahdaa ay wax ku qaadi jireen kageysanayo militariga ugu badan meelaha ay biliiska jiraan sida qolada daraawiishta afku joogta ayadana gacan weyn ayay ka geysanayaan ma garatay marka meel fiican ee noo martay haddiisan ilaahay nagu soo celinin waxaan rajeynaynaa in ilaahay naga fogeeyey isbaaradaasi ummadana way dhibta xaqiiqatan oo ficlanna maaragtay wax xun waa dhulkana fasaadku fidanayo ma garatay kamid ah militarigeenu ay milshiibiyo isku bedeleen oo wadooyinka ay lacag ku qaadayan in sharafta ciidamada xooga dalka ay dhaawaceyso guud ahaana ciidamada qalabka sida sharaftooda dhaawaceyso saraakiisha inta ugu badanna xaqiiqatan way ka gelgisheen wayna ka xumaadeen waana tan hadda keenta qaarkood inay u istaagaan in isbaarooyinkaas la qaado waana rajeynaynaa inay nooga dhaweyn dhabeen doonaan oo arrintaas dhab noqon doonto oo sida haddeertaan loo qaaday loo sii wadi doono in loo qaado kuwa harsan kuwa la qaadayna aysan soo laaban ma garatay marka meel fiican ay noo martay waxaan rajeynaynaa hadduu ilaa raalli ka noqdo goobjoog oo kamid ah idaacadaha uga caansan dalka soomaaliya in maxaa la yirahdaa ay nagala soo qayb gasho marka ugu dambeyso isbaarada ugu dambeysa inaan qaadno maaragtay maaragtay shaacino in ay wadadaasi annagoonan dhehinin maxaa la yirahdaa ciidan adin kuu dheena maamulan insuwadaa la dhehinin in gaadiidkooda soo qaataan ay mas-uuliyadooda la qaado ilaa meesha ugu dambeyso ay tagaan ayaga kormeeraan ogaadaan weliba la siinaayo waqti time la siinaayo oo la dhahayo isbuucan bal idinka maalin kamid a inta soo baxdaan kormeera ilaa meel hebel taga haddii isbaarataada soo sheegi ama mid maaragtay koranintaba ogaada oo research ama baaritaan ku sameeya warbaahinta because aada bay loola shaqeeyaan oo waxyaabaha hoose qarsoon xataa waa noo soo sheegaan waa hadday ogaadaan ma garatay